calaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala allaha inoogu nicmeeyey nimco qof bini aadama ugu nicmeeyey oo ah nicmada islaamnimada taas oo keenaysa in aynu ilaalino xuquuqda alla inagu leeyahay iyo xuquuqda aynoogu isku leenahay labadaba dhammaanteen waxaynu wada yaqiinsannahay ama caqiidaysannahay in qofka muslimka ah sida uu yahay dhiiggiisu xaaraam maalkiisuna sidoo kale inuu xaaraam yahay waxaan idin akriyayaa haddii aanu nahay guddida culimada dacwaddii ay noo dhiibteen labada beelood annaga oo aan marnaba gees uga bixin sharciga sida uu yahay waxaan codsanayaa intaan go-aanka dhammaynayo in aanu jirin waxdana waxaan idin akriyi doonaa go-aankii taariikhdu waa saddexdii bisha koowaad kun iyo afar boqol iyo labiyo soddonka hijrada waxay ku beegan tahay sideedii bisha labiyo tobnaad laba kun iyo tobanka meeshu waa tuulada amba ceelka meygaagle weyi meygaagle waxaynu u bixin doonaa inuu yahay tuulada musaalaxada iyo khayrka ku labada beelood beesha buuhoodle iyo beesha qorlugud og dhammaan salaadiinta garaadada boqorada cuqaasha iyo odayaasha dhaqanka ujeedo go-aan xukun ah ee shaqaaqadii kalshaale haddii aanu nahay guddida garsoorka ee hoos ku saxeexan waxay kalsooni buuxda noo siiyeen labada beelood ee kale ah beesha buuhoodle iyo beesha qorlugud oo ay wakiilu dacwo u ahaayeen sheekh saleebaan maxamed jaamac cali cabdi cali cabdiraxmaan axmed diiriye oo ahaa dhinaca buuhoodle iyo caaqil cali cadaani cali cismaan ibraahim warsame aadan warsame cawad oo iyana beesha qorlugud ah inaanu shareecada ku kala saaro arrimaha ay isku hayaan oo kale ah ee dhimashadii dhaawicii iyo hantidii ku luntay shaqaaqadii dhex martay labada beelood sagaalkii iyo tobankii bishii dilxija maalin carafa abuu dilka hore dhacay waa musiiba waa bilihii xurmada lahaa maalinta tobnaadna waa yawm alxaju alakbar iyana waa musiibo labaad bay ahayd xagga ilaahay waa dilxijo kun iyo afar boqol koob iyo soddonkii qeybta baba b lahaanshaha balliga kalshaale iyo nawaaxigiisa markaanu dhegaysanay dacwadda labada beelood markaanu dhegaysanay dacwadda labada dhinac aragnayna qoraaladoodii markaanu taagnay goobtii ay isku hayeen lahaanshaheeda ee kalshaale markaanu dhegaysanay qiraalka ay isla qirsan yihiin dhimashada dhaawaca iyo furka markaanu doodoodii u bandhignay shareecada kana baaraan degnay markaanu hubin ku samaynay degaanada beelahan waxaanu go-aaminay ko sidan ko in tobankii nin ee ay kala dileen oo toddobii u dhalatay beesha qorlugud saddexda kalena beesha buuhood leh laga bixiyo mag culus muqallada oo ninkiiba yahay toban boqol halaad oo kale ah afartan halaad oo riman soddon qaalmood oo shan jir ah iyo soddon qaalmood oo afar jir ah bixinta magtuna bixinta magtuna tahay mag qaraareed xaalan macnaa in la bixiyo goobta lagu bixiyo laba in ragga dhaawacan labada dhinac la kala xaqdo marka ay bogsadaan kuwaas oo kale ah beesha qoorlugud lix nin beesha buuhoodlana saddex nin xaqidooduna waa biyo culus iyaga laftigooda camdi bay ku dhaawacmeen haddii aada milicsanaysaan waktiga dilku dhacay maadaama diyadu ay camdi tahay oo sharcigu cusleeyey shay culus lama sii cuslayn karo sida qowlka raajixi uu tilmaamayo saddex in wixii hanti ah in wixii hanti ah ee sugma shan qori baa inoo sugan iyo mishiin meel waliba u celiso tan kale afar qori baan ujeedaa raalli ahaada tan kale wixii ay leedahay d bismillaah waa balliga kal saalex kow in beerina si gaara aanay ulahayn balligaas isla markaana ay wadaagaan labada beelood biyihiisa daaqiisa iyo degaankiisaba laba in beesha buuhoodle ay xaq u leedahay inay ka qodato dhinaca kale ee balliga saddex berkadood beesha qorulugudna leedahay saddexdii ay hore u qodatay saddex in aan lagu darin dhismo magaalo iyo baraago kale midna maadaama ay goobtu tahay dhul daaqeed xukunkan akri xadiidka uu wariyey imaam axmed abu daawuud ibnu maaja oo caddaynaya in biyaha daaqa iyo xaabada ay dadka muslimiintii wada leeyihiin haddiise haddii aysan jirin cid gaara oo noolaysatay tacmiir looga horreeyeyna aanay jirin qadiyadda xaramka waa og yihiin labada sheekh ceelku wuxuu yeeshaa xaram gaara magaalana xuduud gaara ayay leedahay eedad yooga muslimiinta ah waa run degaana way kala leeyihiin waktigii rasuulkana way jirtay maka waxaa la odhan jiray daaru quraysh madiina waxaa la odhan jiray daaru lcaws waalkhasraj taasi waa nisbo amba ku tilmaamid degaanka cidda u badan ee macnaheedu ma aha degaanka badnaanshaha lagu badan yahay in dhulka lagu mulkiyo waayo shareecada islaamka dhulku laba ayuunbu uqaybsamaa dhul la camiray oo ciddii xoolaysay ay leedahay iyo dhul banaan oo muslimiintu xaqu wada leeyihiin akri xadiidka uu wariyey bukhaari ee tilmaamaya in dhulka qofka muslimka ah ee nooleeyaa mulkiyo oo xoolaynta uu ku mulkiyayo waxaad akridaa oo kale alum alimaamu shaaficiyi waa kitaabka imaamka mujalladka labaad waa juska labaad waa bogo labiyo afartan ilaa lix iyo afartan oo uu kaga hadlayo degaanada loo kala badan yahay inaan lagu kala lahayn u kala badnaansho ee lagu mulkiyo noolayn alumka shaafici baad akriyi waxaad akriyaysaa masalada diyaadka mujalladka lix iyo tobnaad ee bog majmuuca boga boqol iyo toddobiyo toban ilaa boqol koob iyo labaatan waxaa kalood u noqotay almawsuuca alfikiya mujalladka labaad boga laba boqol sideed iyo soddon ilaa laba boqol iyo konton alwajiis fi fikhi sunna walkitaab alcasiis boga saddex boqol iyo saddex iyo konton alijmaac liaxkaami lfikhi sunna bog mujaladka afraad boga boqol iyo koob iyo lixdan asharxu lmumtic boga shanaad laba boqol iyo afar guddida culimada ah ee gaadhay go-aankan kow cusmaan cali xuseen sheekh axmed maxamed sulaymaan sheekh axmed xaashi xuseen sheekh cabdillaahi cabdi cali makaawi sheekh maxamuud xaaji yuusuf sheekh cawil faatax shire sheekh maxamuud warsame dhurde sheekh cabdilqaadir maxamuud nuur sheekh faarax muumin faahiya oo xogeyn ahaa sharcan go-aanka waxaa gaadhay guddidaa sagaalka ah guddidu arrimaha dhaqanka waxay tala ahaanun ka weydiinayeen odayaal laakiin cidda go-aankaa sharci ahaan loo daba fadhiisanaya waa sagaalka wadaadaan soo sheegay allah xaq ahayna waafajiyo imika laga bilaabo mas-uuliyaddii golahan waxaan ku wareejiyey madax dhaqameedkii hore noogu dhiibay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu